Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga heyna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ku baaqay in laga tanaasulo isqabaqabsiga siyaasadeed loona adeego shacabka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo wasaaradda deegaanka ku dhiirigeliyey in ay ka shaqeyso waxyaabaha isbedelada cimilada looga hortegi karo iyo madaxweynihii hore ee mareykanka trump oo xaqiijiyey inaanun ka qeybgelaynin amaba uu ka baaqanayo dada musharaxiinta xisbiga republikanka subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa isniin ko iyo labaatanka bishii sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas ah maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku baaqay in laga tanaasulo isqabqabsiga siyaasadeed ee wadanka ka jira waxa uu madaxweynuhu ku booriyey hogaamiyaasha ku kala qaybsan siyaasadda in ay diyirada saaraan oo adeegida shacabka si waafaqsan waajibaadkooda dastuuriga ah ruuto ayaa madaxda isbahaysiga azimiya ugu baaqay in ay si buuxda ugu soo baxaan waa uga soo baxaan waajibaadkooda la xisaabtanka dowladda iyagoo aan khalqal gelin dalka Let us work together. Wacha tuheshimiane, tushirikiane, tupange mambo ya, ya wananchi hawa. Mambo yetu ya uongozi itatokea hapo mbele.
xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kiharo oo lagu magacaabo Ndidi Nyore ayaa waxa uu saaxiib dhow leeyahay madaxweyne william ruuto waxaana uu ku gacan sayray wadahadalada socda ee labada dhinac oo uu ku tilmaamay wakhtilumis xildhibaanka ayaa ku baaqay wadahadalada oo lagu wado in ay dib u furmaan toddobaadka soo socda in ay baaqdaan waxaana uu sidoo kale ku andacoonayaa in kenyaanka ay u dareereen doorashooyinkii sanadkii hore ayna doorteen cidda ay doonayaan in ay hogaanka u qabtaan ama hogaamiyaan sida uu qabo xildhibaankani kooxda wadahadalada labageesoodka ah mudnaanta koowaad waa in ay siiyaan sidii ay ku joojin lahaayeen wadahadalada sababtoo ah amaba waxa uu sababta ka dhigay wax midho dhal ah oo laga sugayo wadahadaladaasi inaysan jirin waxa uu tilmaamay in dalku aanun habeen iyo maalinba waa usoo toosi karin siyaasado iyo sidoo kale loolan loogu jiro jagooyinka hogaamineeda xildhibaanka oo ka hadlayay kaniisadda st mary catholic ayaa waxaa oo iyadu ku taala deegaanka kiharo uu ku baaqay in wadahadaladan lasoo afjaro isagoo sheegay in xukuumadda kenya kuanza ay sii wadeyso qorshaheeda horumarineed ee ku aadan shacabka sida wadooyinka iyo mashaariicda kale ee biyahu ay ka mid yihiin hapa Murang'a na mimi naongea kama mbunge wa hapa mimi nasema tulifanya maneno ya kura last year, maneno ya wanasiasa, tukapata nafasi ya kuongoza. Hatuwezi kila siku, ni kazi ya viongozi, siku viongozi, kila siku viongozi. Sasa hawa wadosi wote viongozi, wadosi hawa wetu kabisa, wananchi waliongea August last year, na wakasema huyu ndiye ataongoza, na wakasema mwingine atakuwa leader of opposition ama atafanya kazi ya kucheck wale wamechaguliwa. Kwa hivyo with no certain, with no doubt and with certainty me as Dede Nyoro and the people of Murang'a, the people of Kiharu, the people of Kenya, we are pleading that tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? tuendelee na maneno ya kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuweka maji, maneno ya kuongea. Sisi hatuungi mkono, tuachane nayo, tutembelee na kujenga Kenya yetu. Na hii maneno ingine yote, huyu balozi akiongea anatukanwa. Sisi wanasiasa tutulize boli, hawa wazungu wote, hata wa Amerika, Gereza, wote tunafanya biashara nao, tuwaheshimu kwa sababu pia wao ni viongozi.
wadahadalada labada dhinac ayaa bilowday sagaalkii bishan agas waxaana ujeedadu ahayd in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka wadahadaladan ayaa yimid kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo sababay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba dalada horumarinta manaahijta islaamiga ah ee kenya ayaa tartan qur-aanka kariimka ah iyo luuqadaha carabiga waxay ku qabatay magaalada mombasa maxamed cabdi bootaan ayaa warkan soo diray بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
magaaladani mombaaso ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga oo ay soo qaban qaabisay dalladda horumarinta manaahijta islaamiga ee dalkani kenya tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay shan ismaamul goboleed oo ay ka mid yihiin ismaamul goboleedka gaarisa nairobi mombasa kwale iyadona tartanka arday gaarisa ku dhowaada konton arday ay ka soo qayb galeen kaalinta koowaad oo ay tartankan ardada ay ku tartamayeen shan juus oo qur-aanka kariimka ka mid a ayaa waxaa galay xamse maxamed madoobe oo ka socday iskuulka nuur al azhar ee magaalada nairobi halka uu kaalinta labaad galay ibraahim shariif abubakar oo isna ka socday iskuulka rayaan academy ee magaalada nairobi oo hoos yimaada dallada iskuullada ee rabani
magacayda waxaa waaye waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxmed isaaq waxaan ahayd dhaaregtaha iskuulka nuurul azhar integrated academy ku yaala nairobi khaasatan xaafadda comrog maanta aad baan ugu faraxsanahay waxaa noo socday competition ama tartan ay qabanaysay icd icdc waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan ku guulaysanay quraankii qaybta qur-aanka ayaan maasha allah number one ku soo baxnay waana aad baan ugu faraxsanahay haddaan ahay anigoo ku hadlahayo afka iskuulka nuurul azhar waxaan ka mid ahay macalin macallimiinta diiniga khaasatan mudiirka iskuulka rayaan academy oo ku yaalo xaafadda islii eight street kaalinta labaad ayaan alxamdulilah ku guulaysanay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa insha allahu kuley tookada kale haduu ilahina gaarsi insha allah ka soo qaybgeli doonaa saas oo ku faraxsannahay alxamdulilah waa kan sheekh xasan sugu oo ah guddoomiyaha dalladan oo isagu inoo sharxaya tartankani awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh na waafajiyey inaan macnaha tartan qur'aan iyo luqal carabiya inaan ku qabanno magaalada mombasa markaska la yidhaahdo sheekh zayd iskoolada ka soo qayb galeen waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo iskuullada integratedka ah ay ka mid tahay garis nairobi kwale iyo mombasa taqriiban shan county ayaa tartanka ka qayb galay ardaydaasna taqriiban waxay dhanaayeen konton iyo dhowr marka alxamdulilaahi waa awalu mara waa markii u horeysay arinta iyada munaasabadaas munaasabo oo si fiican u dhacday noqotay aad dadkan aada u ta'hiirisay
dhinaca tartanka luuqadda carabiga ayaa kaalinta koowaad waxaa galay xudayfa cabdiraxmaan xirsi oo ka socday iskuulka yang muslim ee magaalada gaarisa magacayda waa allah maxamed sheekh axmed cabdulaahi sambul waxaan ahay mudiirka madarasada yang muslim academy waa iskuul qadiima oo dad fara badan ay kasoo takharujeen oo qaar ay siyaasi yihiin waxaan aad u faraxsanahay maanta inaan ku guulaysanay tartanka ka dhace sheekh zayd chirlens home oo aan ku guulaysanay maadada carabiga waxaan aad u faraxsannahay inaan maarata ku guulaysanay maadadaas waxaa ku guulaystay yar la yidhahdo maarata xudayfa cabdiraxmaan xirsi ama xudayfa sheekh cabdiraxmaan wardheere waxaan aad u faraxsannahay inuu maarata guushaa u keenay waxaan mahad dhammaan u celinaya maarata maamulayaasha iskuulka iyo maarata waalidiinta iyo macallimiinta oo maarata kaalin xooga ka qaatay meeshaas waxaana aad u faraxsannahay maanta iyo reenreen iyo farax badan aan maaragtay anoo maarata maamulaha iskuulka muslim academy tartankani qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey magaaladani mombaaso ayaa wuxuu gogoldhig u yahay tartamo noocan iyo kale ah oo loogu baaqay inay qabtaan sidoo kale madaarista isku dhafka ah ee lagu barta maadiga iyo diinta ee dalka si markaasi loo horumariyo barashada qur-aanka kariimka iyo weliba sidoo kale fahamka diinta islaamka taasoo horey u koobneyd madaarista xifdinta qur-aanka kariimka oo keliya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombasa boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ka duulay ahmiyadda dowladda soomaaliya ay siinayso hirgelinta hiigsiga soomaaliya cagaaran ayaa waxa uu kormeeray qeybaha kala duwan ee wasaaradda deegaanka ee isbedelada cimilada isagoo sidoo kalena ku guddoomiyey wasaaradda kulan ku saabsanaa wadatashiga soomaaliya ee diyaargarowga waa shirka isbedelka cimilada adduunka ee coob aid oo ay ka qeybgalayeen waa shirkaasi waxaa ka qeybgalay ilaa iyo labayo toban wasaaradood waxaana ay ka wada hadleen arrimo muhiima ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey ilaa iyo dhowr su-aalood oo soomaaliya looga baahan yahay inay ka jawaabaan amaba kaga jawaamaan shirka cimilada adduunka oo lagu falanqeynayo dhibaatadan xalu helideeda intayn la-eg aynu horta fahamsannahay cumqiga iyo iyo iyo inta ay la-eg tahay mushkiladan intay la-eg tahay waa waa qodob maxaa inooga qorshaysa oo innaga aan ku xalinaynaa mushkiladdaas sideen u xalinaa waa su-aal meesha iyadana taagan waxaad u xil saaran tihiin oo laydinka sugayaa inaad idinkaoo horta bal dhibka laynoo geysta ay inoo geysatay arrintaas intay la-eg tahay xajmigeeda maxaad is leedihiin oo annaga ay ku xallin kartaa xukuumaddeen oo xal ah idinkoo intaa gacanta ku haysta fahamsan mushkiladda iyo intay la-eg tahay iyo saamaynta inagu yeelatay xalka wuxuu noqon karo innaga fahamsan oo gacanta ku haya mid ah oo hal cod ku hadlayna oo isla soconna oo one voice leh atleast inaan la tagno marka cop ka soo socda marka hadda aad u fadhidaan inaan la tagnaa loo baahan yahay oyna marna markaan aan markaan dadka la hadlayno dhibkaasaana loo geystay baashaas noo geysatay sidana waxaan u aragnaa xal inuu noqon karo waan ku xalinayna xal dhow iyo xal dheer intaba iyo mid dhexe intaba marka horta meesha laydinka fadhiyaa waa hawsha laydinka fadhiyaa hawshaas wey waxaan rajaynayaa inaad hawshaas wax iska weydiiseen xilli fiican baad haysataan waa ku mahadsantahay wasiiradda iyo wasaaradda runtii inay hawshaan abaabushay soona waday waxaa la rabaa wasiir in iyadoo laisku duuban yahay hawshaasna su-aalahaana laga jawaabi karo in horta laga qayb galo daasan maanta qof inta ka qaybgelaysa micno nooma samaynayso hadduu hal ka qayb galo iyo hadday boqol ka qayb galaan iyo hadday shan boqol ka qayb galaan waxa muhiimka ah waxaa weeye maxaan kala qayb galaynaa meesha maxaan la tegaynaa taasaa muhiim marka waxaan filayaa ilaahay idinkiis inaad aad wax fiican aad la tegi doontaan waxaana hubaa hadday wada shaqayn jirto mar haddii la wada shaqeeyo sidan la isugu imaado maskaxda si fiican loo dhalaaliyo waxaa soo baxaya wax fiican oo loo midaysan yahay oo xal inoo ayaa inoo soo bixi doona waan idinka mahad celinayaa
ugu dambeyntiin afriin uu soo dhigay aaladda uu isaga leeyahay ee loo yaqaana truth social trump waxa uu madaxweynihii hore ee dalka mareykanka ku tilmaamay wax uu ugu yeeray guul weyn oo uu ka gaaray madaxtinimadiisa waxaana uu yiri sidaas darteed ma sameyn doono dooda ee musharaxiinta doodii ugu horeysay ee tartanka musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriga labada kun iyo afar iyo labaatanka ayaa loo qorshay inay arbacada dhacdo qoraalkiisa trump waxa uu ku xusay sahankii ugu dambeeyey oo muujinaya isaga oo aada ugu horeeya xisbiga jamhuuriga oo uu ka mid yahay waxyaabaha sahankaasi amaba shirkadaha sahankaasi daabacay mid ay daabacday c b s news oo axaddii la daabacay amaba lasoo daayay waxa ay sheegtay in boqolkiiba lixdan iyo labo ka mid ah dadkii sahanka lagu wareystay ay u codeeyin doonaan trump inkastoo afar jeer lagu soo oogay dacwad sanadkan oo keliya oo ay ku jiraan dacwadahaasi eedeymaha la xiriira inuu isku dayay inuu dimuqraadiyadda mareykan ka baabi'iyo isaga oo maleegay in uu sidoo kale afgembiyo doorashadii labada kun iyo labaatankii oo xukunka isagu sii hayo inkastoo joe baiden uu ku guuleystay warka kala socoteen saafiin codka gobolka waqooyi bari weynaga intaas anigu faadima soo jeedin maxamed noofarsameynaya intaa warkan warka xiga ku kulmayna nabade